dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aad dhagaysataan barnaamijka ka aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan oo la xiriira waxbarashada toddobaadkanna barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabad lagu dhiirigelinayay arday dhammaysatay culuumta caafimaadka ee macadka luuqadaha iyo tobabarada al aqsa ee magaalada jowhar u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdi xuseen dhaanka iyo farsamadana waa injineer sida horaaca barnaamijka aad ku maqasheen munaasabadan oo ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda zamzam ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uulinka ka tirsan maamulka hirshabelle maamulada iskuulada madax ka socotay isbitaal goboleedka intersos waalidiin ardayda qalinjibinaysay maamulka al aqsa iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha macadka al aqsa tahliil muuse nuur oo furay munaasabadaha ayaa ka barbixiyey ardayda qalinjibinayso awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam alxamdulilaah ilaa maad iskale dhammaan martisharta halkan ku sugan aqoon-yahaniinta maamooyinka dhallinyarada waxgaradka dhakhaatiirta wasiirada mid walba waxaan ku salaamayaa masarka uu ku sugan yahay salaan kadib horta waxaan ahay maamulka iskuulka alaqsa academic iskuulka alaqsa academic waxaa la asaasay sanadkii labada kun labaatan iyo labadii caafimaadkan waxaa lagu bilaabay waa labada kun labaatan iyo saddexdii gabagabadeedii bisha labaiyo tobanaad dafcada maanta qalin jibinayso ama qalin bedelinayso waa dafcadii ugu horeysay iskuulka alaqsa academic ee qalin bedelinayso intaasi kadib dadaal dheer waalidiinta oo garab lagu siiyey inay ardayda maanta heerka ay soo gaaraan ayagana waxaan leeyahay aada iyo aada ay umahadsan yihiin intaasi kadib waxaan rabaa horta xafladayna waa inoo furan tahay waan sii bilaaban inaan hore usoo gulgulinaa intaasi kadib waxaan rabaa inaan hal mid idiin ogeysiiyo waxaan rabaa iskuulka sanadka ardayda uu qaadanayo waxaa loo qaban doonaa wax la dhahayo baktiyaa nasiib baktiyaa nasiibkaasoo ah isla isagoo lacaglaan ahaa haddana ardayga inaan saddex bilood oo buwaagtiisa lacaglaan ay tahay ardaygii ku guulaysto inuu lacaglaan looga dhigi doono ardaygii qaybta ingilishka ayagii naftirkooda kalo ama soomaaliga ayagana laba bilo friya in looga dhigo waa ardaygii ku guulaysto baktiyaa nasiibkiisa taasaan idin wargelinaa xafladayna waa inoo daafuran tahay hagaag dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa magaalada jowhar markana qaar ka mid ah ardaydii loo qabtay munaasabadda ayaa madasha kasoo jeediyey gabayo oo ugu mahad celinayaan macalimiinta juhdiga iyo dadaalka kusoo bixiyey waa fahmi maxamed cumar oo gabay ku saabsan soo jeedin doonta iskuulka salaan sare dadyo halkan joogo xubin ka tirsan baanahay iskuulka ee alaaqsa balse waana orleeyahay u dhiib balse waana orleeyahay dhiibkugeysa juudi baran fara badan iskuulka iyo alaaqsa waa mid u tahay aqoon sara leh iskuulka iyo cadayo sidii daycii caanku ahayo waa iskuul camil noocee loo dhigo waa iskuul loo yaqaano alaaqsa ka gabo ka dhuumo ka qabta marka hadda iskuulkay kusoo biibtayadiisa sare waa iskuulka alaaqsa waa mid u tahay xaqiiqdii waa iskuulka alaaqsa guul laba qof ma qaadee maanta guusha waxaa qaaday iskuulkeeda abees galgaladiyo yaa geed saari karaa liwaa carooli yaa hor istaagi karaa madooda faanta dheer yaa fiirin karaa iskuulka iyo alaaqsa yaa la tartami karaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa anis ibraahim maxamed halkaa waxaan kasoo jeedin doonaa kala ku saabsan hooyo hooyo dhamaystirane way dhammaystiran ee dhan kastaba jecel badan ee dhoolii dhalaataabay dayaxaan dacaynina ifka kalkaceel taban ku haya mana dhimaanaa ku dhex nool allas aad u dhoorti naftayda rabbi ee dhibka ay ilaalin weligaa mudan ciil weligaa weligaa mudan ciil weligaa mudan caay weligaa mudan carab calooshii carabkii afkeygaanta cugaa u curiya caadilkee dhibkuma tuso adaa adduunkii keeni adaa ifkii u balbaarshay adaa uurkii u qaaday adaa oogadii saaray adaan araxda ku gooyay adaan dhiiggaada jaqay hoos la u qaboowaay ooyo dugsi lagu yirtaay ooyo xaraad u kudbiisaay ooyo ayay wiil dhashaay ooyo hablihii ibadoodaay ooyo mugdigiiyo iftiinkii munkarka iyo macruufka ma ay wadaakayne maashaa allah wiyo munasalka qur-aanka midaas marakacaaye muwaadiniintoo idin midkay ka aflaxaayeen mudlaan macalin baale mawjadaha aqoontii mirihii ka soo baxa midigtaan ku hayna muftax caalimaahiyo maahir muhandisa madaxda wax maamushe muruqood ma maaline muwaadiniintoo idin midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baale milkiilaha mashruucyada maalqabeenka mugsinka masaakiinta quudiya midigtiisa furan tahay muwaadiniinta oo idin midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baale majliskiyo manhajka majliskiyo manhajka mataamkoodu uu yahay maalinkiiyo habeenkiiyo majliskay ahaadaan malaa'igta cusaysa muwaadiniinta oo idin midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baale
hadaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaay magaalada jawahar markana waxaan siin doonaa qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada kuwaasi oo hambalyey bogaadin u diray ardayda qalin bedelatay maanta waa maalin weyn oo taariikh ah maxaa yeelay hadda magaca liigu yeeri waa magac maamul laakiin waxaan u sheegi rabaa dadka martasharafka meesha ka soo qabgalay inaan ahay waalid aan ahay dadka maanta qalinjibinaaya laba ardayaan ku leeyahay gabar iyo wiilaan ku leeyahay marka insha allahu tacaala farxaddaydu wax la soo koobi karo maaha hadduu ilaah yidhaahdo ardada marka waxaan leeyahay eh, qalanjibinayso hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay Eh, intaas kadib waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ardada qalanjibinaysa ee maanta xafladda loo fadhiyo waxaan leeyahay maaha macnaheedu iskuulka ayaa dhammaysay iska fadhiisa lama rabo cilmiga ay barteen waxaa la rabaa inay ugu shaqeeyaan mujtamacooda mujtamacooda inay ugu shaqeeyaan waa qalin bedelasho maaha qalanjibin maxaa yeelay tacliimtii weli waa sii dhiman tahay qofka bini'aadanka ee muslimka waxaa laga doonayaa ilaa uu ka dhimanayo inuu tacliimta u wado gabar iyo dumar gabar iyo rag waxay ahaadaanba marka insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ardada mataqaanaa qalanjibinaysa waa bogaadinaya Eh, waxaa jirto oraal dhehayso yani kelima dhehayso rafasada tacliimta marka laga hadlaayo afar sheeyaa lagu soo kobo xuruuful hijaaiya rafasada raada waxaa la yidhahaa rafiiq ardayga hadduu rafiiq lahayn wax ma baran karo faada waa fadhi haddaa mataqaanaa xoolo raa- la raaciya ama beer loo diro amama la- la mashquuliyan wax ma baran karo ardaygaas zaadana waa zaad qof bini aadan oo wax cunaynin wax ma baran karo deelkana maxaa waa dadaal juhdi inuu bixiyo duhdi juhdi inuu bixiyo uu dadaalo marka ardada waxaan kula dardaarama waxay tahay yacni waa soo dadaasheen wakhti badana wax soo wadeen laakiin meeshaas mu anaha tacliimtiina kuma ekee hore usii wadaan leeyahay Ee, waxaa maanta farxad noo ah inaan kasoo qayb galno ee, qalinjibintan quruxda badan oo ardayda ee, iskuulka alaaqsi ay ku qalinjibinayaan Ee, maanta waxaan dhihi karaa waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo arday ee, qalinjibintooda inaan kasoo qayb galno ay taa farxad weyn inoo tahay Ee, waxaan ognahay markay qalinjibin imaado waxaa waaye natiijo waxqabad aba wax la qabta aba wax la bartay finaalkooda marka ugu dambeysa waxa ardayda meesha ay soo gaareen waa guulahoodii ayaa la dhihi karaa waa qalinjibin marka waxaan leeyahay ardayda wax badan maadaama ay maanta soo gaareen waa in marxaladoodii qalinjibinta waxaan dhihi karaa maanta waa guulaysateen waxaan idin leenahay guulaysta hambalyo hambalyo hambalyo Ee, waxaan idinkula dardaarmaynaa hadal badan waa kulley waxaa ka muhiimsan inta yaroo kooban waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dadaashaan oo aad waxbarashada halkaa kasii wadaan Ee, waxbarashada kuma xirno kaliya hal, hal shay la barto laakiin waxaa waaye wax sii soconaya kulley maanta meeshaad baraysaan ilaa iyo waxaad sii wadaan ilaa ay waxbarasho heer aad ka gaartaan master ilaa b h d aad ka gaartaan dadaala Ee, waxaana hore loo dhahay dadaala wuu gaaraa qofka hadduu dadaalo oo karti iyo qofnimo iyo hami la imaado wuu gaari karaa midda kale waxaa ogaataan qof kastoo maanta guul gaaray amba qiimo amba meel sare gaaray waa wax uu sanado ka hor ku riyoon jiray soo marka hadduu ka dhabeeyo oo go-aankeeda qaato inuu waxaan ka mida dhaliyo waktina geliyo waxaa waaye ii sheeg wuxuu gaari karaa natiijada ugu dambeysa midda kale ogow wax kastoo ah maanta qof kastoo guuleysto ama qof kastoo maxaa la ii sheegay meel sare gaaro qofaa soo gaarsiiye dadaa garab istaagsanaya waalidiin macallimiin iyo iyo dad kaleo ha noqdaan asxaabtooda soo marka haddii maanta guulaystaan guulaha marka qaar waxaa ka hor imaan kara caqabado jallengeyaa jiri karo ogow marka adiga taargetka aad leedahay caqabad kastoo kaa reebto waxay dib u dhigaysaa mustaqbalkaada waxaa loo baahanyaa inaad dhabar adag samaysid inaad dadaashid inaad adkaysatid hadhow waxaa noqonaysaa qof kartile oo guulaysto oo wax qaato tan labaad qofka marka wax baranayo waxaa muhiim ah waxa uu baranayo inay asi ka soo go-aan tusaale ahaan hebelaa waxbare ay dhahay ama hebelaan saaxiibanna ama qof hebelaan saaxiibanna aan wax la baranaya micnaha waxay keenaysaa qof hebel mustaqbalkiisa dhisaya waa waxaa fiican waxa la baranaayo inay adig kaa soo go-aan inaad u sabartid inaad miro elisid kadibna caqabad kastoo aad la kulantay inaad guusheedisa aad kugaarila inaad ka shaqaysid kadib waxaa noqonaysaa qof guulaysto hadalka waxaan kusoo koobayaa waa ku faraxsannahay guushiinna iyo maanta ay tahay qalanjibintiinna waxaan leeyahay guulaystaa leeyahay hambalyo hambalyo waxaan kugu hambalyaynayaa dadaalka iyo juhdiga aad soo bixiseen iyo heerka maanta aad soo gaarteen waxaad mudantihiin in laydinku hambalyayo sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa waan duca iyo bogaadin u marinayaa waalidiintii intaan idinla soo martay ee idiin garab taagneed allah subxaanahu wa tacaala kasakuu suurto geliyey inaad maanta mansabkan aad soo gaartaan waxaan idinkaga mahad celinayaa duhdiga iyo dadaalka aad soo bixiseen oo halkan aad soo gaarteen iyo sidoo kale dadaalka iyo juhdigan aad soo bixiseen sidoo kale waxaa jirto arday soo bixisay dadaallo fara badan si gaar ahaan ugu hambalyaynayaa wiil iyo gabarhan awow u ahay oo ayagana mansabkan iyo munaasabadaanay qayb ka ah cilmiga marka la baranaayo sideeda bannaanba waxaa jirto altacallam falaysa almar'u yuuladu caalima walaysa akhu lcilmu kaman huwa jaahilun ina kabiira alqowmi laa cilma cindahu ida iltafat calayhi lmuxaafila cilmiga barashadiisa waxa loo baranaayo waxay tahay in aad dadka kaleenta aad ka soocnaataan sababtoo ah qofka wax bartay lamid ma ahan midka aan wax baranin waxaa la doonayana waxay tahay inaad ku gaartaan mansab iyo qiimo inaad ku gaartaan ayaa la doonayaa marka waan idinku hambalyaynayaa dadaalkii juhdiga aad soo bixiseen waxaan idin leeyaha hore u socdo waalidiinta iyo macallimiinta idinku soo dhabar adeegtayna way mahadsan yihiin qalinka aad maanta bedelateenna ma ahan waxbarasho inay dhammaatay waxbarasho ma dhammaato waxaan idinka rajaynayaa inaad hore u sii socotaan oo aad sii gaartaan qaybaha kale ee kala duwan ilaa iyo heerka macalin ayaan aad idinkaga bogaadinaynaa maanta waa maalin farxadeed waa maalin wanaagsan waalidiinta ay faraxsan yihiin dadka soomaaliyeedna ay wada faraxsan yihiin maacadka luqadaha iyo tababarada caafimaadka alaqsa wuxuu dheliyey koob ayuu dhaliyey waxaana idin sheegayaa wax lagu dayda waaya arday fiican ayuu soo saaray waana ku mahadsan yihiin ilaahay baa mahadda leh waxaana mahaddaas iska leh macallimiinta macadka oo ugu horreeyo macallin tahliil muuse waana u ducaynaynaa ummadda dhammaan soomali waan wada ducaynaynaa afar walxaad ayaa adduunye aakhara lagu ammaanay madaxda wanaagsan macallinka wanaagsan mu'miniinta iyo muqsiriinta saabiriinta ay musbiriinta saabiriinta macallinka cayaar cayaar ma aha adduunye aakhara allaha cafiyo waa tababare waa akhlaaq bare waa kobciye haddana hay-adaha caafimaadka ayuu macallinka yahay ilaahay wuxuu yidhi hal nafna kii badbaadiyey ilaah wax badbaadin karee khalqigaygaa soo badbaadiyey ay la mid tahay maxaa yeelay dhakhaatiirta cayaar cayaar ma aha waxaan rabnaa maanta meeshaan in ugu wada ducayno dhammaanta inaan u ducayno waana soo gaabinaa duco gaabanan ayaan ugu ducaynaa dhammaan muslimiintaan ugu ducaynaa macallimiintaan ugu ducaynaa intaan meesha wada joogtaan ugu ducaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim allaahumma innaa nas'aluka binuuri wajhillaahi alcadiim alladii mala arkaana carshillaahi alcadiim وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبينا العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرة وبعدين يقظته ومنامه واجعله يا رب الروح لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم صدق الله العظيم waxaannu mahadcelinayaa dhammaan dadkii iga horreeyeyna hore ugu hambalyeeyeen ugu mahadceliyeen ardayda halkaa maanta iskugu timid ee qalijibinta halkaan yacni mataqaa xafladooda ay taalla ee sidaa quruxda badan loo soo ogaasimay ee sidaa quruxda badan loo soo ogaasimay oo halkaa iskugu yimid waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hore u socda ayaan leeyahay waxaan halkaan uga hambalyin karaa ugu hambalyaynahaan leeyahay mar kale waalidiinta ayagana mataqaanaa soo bushkarinaya dadaalkii iyo wakhtiga iyo juhdiga dheerku soo bixiyey oo sidaan quruxda badan yacni mataqaanaa u soo gaarsiiyey iyo macallinkii yacni mataqaana isagana wakhti badan juhdi iyo fikir iyo mataqaana in badan wakhti ku soo bixiyey asagana waxaan leeyahay mahadiha kaa gaarta waadna ku mahadsan tahay waadna ku ammaanan tahay waxaan leeyahay mar mar koowaad iyo mar lamaadba aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkaada ha kaa mariyo bini aadam ma gudi kara abaalka aad u soo gashay ardaydan quruxda badanoo halkaan laiskugu keenay iyo sidaa tababarka quruxda badanood u soo ogaasantay maasha allah wax mataqaanaa laguga aad u taallo taytalkeeda aad leedahay waxna kuga ammaanayna maaha aad ayaad u mahadsan tahay ustaadka qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay markana waxaan sii doonaa dictoor xooga oo ka mid ah dhakhaatiirta qaniinada ah ee magaalada jowhar iyo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka ee horumarinta reer miyiga marwac biiro kuwaasi oo munaasabada kasoo jeediya hadallo dardaaran ah
magacayga doctor cabdiqaadir xuseen jimcaala la yihahdaa waxaan rabaa tusaalooyin inaan idin siiyo abwaan wii la gabi laha waa la gabiyey wixii la buraanburi laha waa la buraanburay dhallinyarada marka rabaa inaan tusaalooyin dhinacyada kala duwan ka tuso maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday arday galaaska markii lagu jira aad u fushircoonaay oo su'aalaha si aad uga jawaabi jiray oo aan la yaabanaa jiray imtixaankiisa markaan saxayey aa ismaqalna oy warkaas si fiican loo dhegaysto waalidiintana waa anfaca ardadana way anface arday aad u dadaal badnaay galaaska markii lagu jira su'aalaha ka jawaabi jiray marka markaa imtixaankiisa saxaayey aan waxaan arkay ardaygii warqaddiisii aan ka shaqeey waayey eber waa yaabay xataa xarfaha qaar meesha run iyo been la gelinaayo faaris iyo truu la gelinaayo oo af iyo t oo xataa geli waaye war hebel magaciisi waa yahay see wax u jiraan aan dhahay waa wacay ardaygii aan wacay markii imtixaanka oo aan saxay waa wacay waxaa yidhi war aday see wax kaa yihiin aan dhahay markaasuu yidhi macalin xoogaa aniga imtixaankana waa ka cabsadaa ingilishkana ma aqaano sidiisaba diiba carabiya wax ku soo bartay bilow ilaa dhammaad war marxabaan dhahay su-aalihiia marka aa idhi inta fadhiisa marka waa ku weydiinaa su-aalihii bilow ilaa dhammaada weydiiyey ardagaas waxuu iga keenay boqoloo iga keenay waxaa yidhi laba mid soo gal adii aaday aqoontaad u fiican tahay inaan yijabtan waa ka cabsanaa laba arrin ma adigi luqadda inaad iska dhisto ama meel kale ku fiican taha jirto carabiga iyo maarata sheegmaadooyinka thaqaafa islaamiya iyo maarata jire kuwaasa aad wax uga keeni kartaahe labadaas adiga combarism sameey dooro arday fiicanaan tahay boqolkaagina waa ku siiyaan dhahay taas waxaan arkay muddo ka bacdi meel meel brivate oo englisha asoo arday dhexda uga jiro go your home why you come here toore ka ah arka meesha simisterka labaad oo ii yimid ardaygii wuxuu yidhi macallin waa kuu baahanaya waa baxnay waa tagnay sanadkii labaad waaye sabuuradda meesha imtixaanka lagu soo geeyey sagaashan iyo siddeed oo saaray war he ii waranaa dhahay markii horena saa wuxuu yidhi dhiirigelinta ay dhiirigelisay birwaatiyaa ku galay ninety eight aana taagan uu yidhi maanta jaamacaddana waxuu ku dhamaystay sagaashan iyo siddeed sagaashan iyo sagaal oo ku dhamaystay marka galaaska markii lagu jiro qof damiina ma jiro maanta sharafay ii tahay inaa idinkala soo qayb galo anoo ah een, wa- ee ii qalin jibinayo walaalkay oo wiilka reerkan ugu yar een, oo matalayo magaca walaal haddana idin idinkugu imaaday mas-uuliyiinta stateka ka socoto waa mahadsantihiin Een, waxaa idin leeyahay waxaa tihiin dhaqaatiirta beri injineerada beri waxaa idin leeyahay hambalyo Een, maanta keliya ma ku koobno Een, maanta keliya ma gaarin yacni heerka ugu dambeeyay waxbarashada laakiin waxay idin tahay bilow cusub ee noloshiina ee idin bilaabantay waxaa idin rajeynayaa inaad dadaal badan inaad dadaal badan gelisiin oo horaa u socotiin oo yacni isdhiirgelisiin dhammaantiin een, waxaa stiil waxaa tihiin dhallinyaro wax baranayso Een, waxbarashadana ma dhammaato aniga xitaa weli ardaya ahee macallimiinteedii waxay soo bareen way joogaan marka waxaa idin rajeynayaa inaa idinkana si fiican wax u barataan waalidiintiinana aa ka duceysataan Een, wixii tale eh iyo tusaale dhammaantiin waalidiin siiye maadaama waqtigu uu nagu yaryahay waxaa idin leeyahay guuleysta hambalyo hambalyo hambalyo guud ahaan dhegaystayaal intaasi aan kusoo gabgabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiya isnaaon toddobaadkan kusoo qaadanay munaasabadda ay ku qalanjibinayeen arday dhammaysatay culuumta caafimaadka intuu socday anigoo wasaaraha idinla socodsiinaya dhanka iyo farsamada waa injineer saki tan iyo taan ugu kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiis ah sidaa iyo nabadgelyo